toddobaadka ganacsiga soomaaliya iyo kenya ayaa si rasmiya uga furmay magaalada nairobi iyadoo si wada jir ay u daafureen wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beena beene iyo wasiirka maalgashiga ganacsiga iyo warshadaha wadanka kenya munaasabada oo lagu qabtay b b s moll ayaa ahaa fursad muhiim u ah xoojinta iskaashiga ganacsi iyo maalgashi ee labada dal waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka kala socday dowladaha soomaaliya iyo kenya wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashi ee horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene ayaa khudbad ka jeediyay furitaanka waxauna xusay muhiimadda ay leedahay in la kobciyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal si loo gaaro horumar waara marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad idiin sheegay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo kulankan weyn ee miisaankiisa leh ee dhowrka maalmood socon doono oo halkan exhibitionska iyo carwada iyo ganacsatadaba ay ku soo bandhigayaan ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada kenyaadka ah maalgashatayaaka danaynaya inay dalkan maalgashadaan iyo inta kaloo danaynayso waxaan rabaa ilaahay ayaa inoo suurugeliyay kulankan inuu dhaca ka sokow inaan u mahad celiyo ambaasadoorka soomaaliya u fadhiya kenya saaxiibkay jibriil dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo iskaashiga dhaqaale lana abuurayo xeerar iyo siyaasado fududeynayo in la kordhiyo ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya